أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah masar iyo yuganda oo ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada isbahaysiga afrikaanta ee yuusom ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah maleeshiyaadka sirdoonka koox dirdada oo lagu eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka kaxaysteen siyaasi ka tirsan mucaaradka kaasi oo maanta ku wajahnaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kuma ayuu ahaa siyaasigaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah munaasabad lagu furayey mu'asaso tacliimiyaha oo ka dhacda magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiin culimmo salaadiin waalidiin iyo qaybaha bulshada oo ka qaybgalay xafladda furitaanka kelimaadkii laga jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa ganacsatada ka howlgala gobollada waqooyi ee soomaaliya oo sheegay in xasan gurguurte uu ka hor istaagay dhoofinta xoolaha kuna eedeeyey in ganacsigaasi u xidhay shakhsi gaar ah qodobbadaas iyo waxaa kaloo maqli doontaan xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin walaalaha maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka gala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna laaf istriimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa dowladaha masar iyo yuganda ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada isbahaysiga afrikaanta ee yusom ee duulaanka ku jooga soomaaliya qodobkaasi sidoo kale maleeshiyaadka sirdoonka kooxda ridada oo lagu eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka kaxiseen siyaasi ka tirsan mucaaradka kaasi oo maanta ku wajahnaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aala buu xaalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa masar iyo yuganda oo ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada isbahaysiga afrikaanta ee a u som dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli isku hardinayaa cidda awoodda ugu badan ku yeelanaysa isbahaysiga a u s som ee maalmo ka hor shaqadiisu bilaabatay madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi ayaa xusuldoob ugu jiraa sidii ay dowladdiisu ciidamada ugu badan ugu yeelan lahayd isbahaysiga afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in al-siisi iyo yuweri musefeni ay khadka taleefonka ku wada hadleen ayna isla gorfeeyeen arrimaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya masar ayaa doonaysa in awood milatari iyo mid siyaasadeed ay ku yeelato howlgalka afrikaanta ee soomaaliya si ay ula loolanto dowladda xabashida etoobiya oo iyana qayb ka ah isbahaysiga cusub ee a u s som inkastoo aan ilaa iyo hadda la soo saarin liiska dowladaha ka qaybgalaya howlgalka afrikaanta ee dhowaan la iclaamiyey iyo sida ay u kala qaadanayaan tirada ciidamada oo wakhtigooda guud ay tahay laba iyo toban kun iyo lix boqol oo askari ayaa haddana la rumaysan yahay in khilaaf xoogan uu ka taagan yahay sida ay dowladuhu ciidamada u kala qaybsan lahaayeen ilaa wareedyo ayaa sheegaya in dowladaha yugandha iyo masar ay noqon doonaan kuwa ugu ciidamada badan isbahaysiga a u s som waxaana kusoo xigi doonaa jabuuti iyo etoobiya oo min laba kun oo askari ku yeelan doona halka kenyana ay ku yeelan doonto kun iyo shan boqol oo askari wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda burundi ay go-aansatay in howlgalka ay isaga harto balse faransiiska iyo mareykanka ayaa wada dadaallo ay ururka midooda afrika uga dhaadhicinayaan in burundi aan laga reebin howlgalka inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sheegtay in ciidamadeedu ay qeyb ka noqonayaan isbahaysiga a u som haddana waxaa jira ismaandhaaf ku aadan halka ay ciidamada xabashida dalka ka joogayaan masar ayaa doonaysaa in lagu wareejiyo magaalooyinka xuduud beenaadyada ku dhow ee ay hadda ku sugan yihiin ciidamada etoobiya halka xabashidu ay arrinkaasi diidan yihiin weri musefeni oo ah madaxweynaha uganda ayaa isku dayaya in uu masar ku taageero doonitaankeeda ah in ay kaalin weyn ku yeelato isbahaysiga a u s som waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsatada gobollada waqooyi oo xasan sheikh ku eedeeyey in uu ka hor istaagay dhoofinta xoolaha ganacsatada xoolaha ee ka howlgala gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa qayladhaan ka muujiyey go-aan lagu curyaaminayo ganacsigooda kaasi oo ka soo baxay murtad xasan gurgurte ganacsatada oo warbaahinta kula hadlayay magaalooyinka hargeysa burco iyo berbera ayaa sheegay in xasan murtad uu dhoofinta xoolaha u xiray oo uu kula heshiiyey shaqhsi gaar ah oo aan soomaali ahayn waxay sheegeen in madaxa koox hiridada soomaaliya uu siyaasadeeyey ganacsiga xoolaha waxay sheegeen inaysan aqbali doonin heshiiska shaqsi gaar ah loogu xiray dhoofinta xoolaha dhanka kale maamulka shaadladirarka ah ee somalilan ayaa war uu soo saaray ku sheegay in kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte ay carqaladeen ku hayso dhoofka xoolaha ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi baryahanba waxaa socday dowladda soomaaliya in ay carqalad ku hayso xoolaheenna xasan sheikh waxa uu sameeyey in uu yaraa nin carab ah ayaan warqad siinayaa oo aan u xidhayaa xoolihii berbera ka dhoofayey waxaa sidaas yidhi wasiirka waxay ugu yeeraan xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka ashaadaladirarka ah ee somalilan murtad cumar shucayb qayladhaanta ka timid ganacsatada gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa imaaneysaa xilli xasan murtad uu tan iyo markii uu xafiiska ugu sarreeyaa ee riddada dib ugu soo laabtay ay kordheen falalka boobka hantida danta guud iyo tan gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka gaarka ah ee uu u xirayo qorshayaasha lagu dhacayo dadka soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kontarool maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhayntu waxay ahayd xarig la sheegay in maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee nise loogu yeero ay kula kaceen siyaasi mucaarada oo xil horey uga soo qabtay maamul goboleedka shaadaladirarka ah ee hirshabeelle maleeshiyaadka uu hogaamiyo murtad cabdulaahi sambalolshe ayaa lagu eedeeyey in ay xireen siyaasiga lagu magacaabo cabdifataax xasan afrax oo horey usoo noqday guddoomiyaha riddada ee gobolka hiiraan kaasi oo shaaciyey in maanta uu kusii jeeday safar uu ku tagi lahaa magaalada beledweyne ninkan ayaa qoraal uu bartiisa kusoo qoray ku sheegay in maleeshiyada nisa ee sirdoonka riddada ay ka hor istaageen in uu u dhoofo dhanka degmada beledweyne markii uu qoraalkaasi soo saaray kadib ayaa lasoo wariyey in maleeshiya hubaysan oo nise ka tirsan ay ninkaasi xireen islamarkaana ay geeyeen mid ka mid ah xabsiyada maleeshiyadaasi nisa ee magaalada muqdisho sida wararku sheegayaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad degaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey sida ay ku warantay hay-adda gurmadka deg dega ah ee magaalada khaza ilaa soddon duqeyn ayaa tan iyo subaxnimadii saaka ka dhacay qidaaca halkaas oo ay ku shahiideen dadyo kala duwan waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayaan konton iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol toddobaatan iyo saddex kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun toddoba boqol toddoba iyo toban halka dhaawacyadu ay yihiin boqol siddeed kun siddeed boqol konton iyo lix kale dabcan kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno iyagana howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgallada muqaawamada waxaa allaha fadligii lagu burburiyey afar taangi oo nooca meerkaafaha ah howlgalkaas oo ka dhacay mukhayimka jabaaliya sidoo kale muqaawamadu waxay qarax xoogan gaari taangi ah ay kula beegsadeen isla mucaskarka jabaaliya sidoo kale muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay waxay saaruuq ku beegsadeen mid ka mid ah diyaaradaha ciidanka sahaynada si gaar ah diyaaradda ahayd nuuca helikobtarka ee loo yaqaano abaadji xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo magaalada jidhib munaasabad lagu furayey mu'asaso tacliimi ah ayaa ka dhacday magaalada jidhib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muasasadan ayaa loogu magacdaray mu'asasada al furqaan waxaana mu'asasadan lagu baranayaa qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada islaamka taasoo ay wax ku baran doonaan jiilka yaryar ee soo koraya xubno kala duwan ayaa ka hadlay ugu horeen maamulaha mu'asasada alfurqaan ayaa ka waramay waxyaabaha lagu baran doono mu'asasadan muasasadu waxa weeyaan waa marxaladda aan galabta u fadhin oo ah marxalatul iftitaax inuu muxuu ahaa muasasadii iftitaax iyo furfu- ee furideedii inaan maanta ay u fadhino ee ilaahay inuuna soo gaarsiiyey dadka ka soo qayb galay in ilaahay noogu daray tabaaraka wa tacaala ee marxalada iftitaaxa ah maanta u fadhino ee intaan markaan kasoo tagno oo marxaladda ee furitaanka ah waxaa ku xigo marxaladda ee loo yaqaano marxalatu diraasa oo insha allahu tacaala ilaahay inuu noo suurta- noo suurtageliyo aan ka rajaynayno sida kuwa ka horeeyeyba ilaahay noogu suurtageliyey intaa markaan ka gudbo waxaan haddana insha allahu tacaala wax ka tilmaamaynaa ahdaafta muasasadu ee leedahay muasasatu furqaan ahdaafta waxaa ka mid ah markaan si kookooban u sheego taxfiidu tulaabi bilqur'aani alkariim ardada in la xifdisiiyo ee kii xifdisanna loo muraajiceeyo kaan xifdisanaynna in siiyo oo kaalin laga qaato loola garab galo hawsha ayada Ee, ahdaafta waxaa kaloo ka mid ah oo muasasadu ay beegsanayso tarbiyatu jiili mustaqbal waxaan u galaa qodobka afraad oo ah muqararka muasasada muasasada muqararka ka bixi doono Ee, waxaa u horeeya muqararka marka alqiraa'a waalkitaaba qodobka labaadna waa alqur'aan alkariim sida boorka ka muuqda ka arkaysaan taxfiid waxaa kaloo ka mid ah alcaqiida waxyaabaha lagu qaadanayo waxaa kaloo ka mid ah alaxaadiis annabawiya waxaa kaloo ka mid ah alfiq waxaa kaloo ka mid ah alsiira waxaa kaloo ka mid ah aladkaar waxaa kaloo ka mid ah tawjiihaat tarbawiya arrimahaas ayaa insha allahu tacaala iyo waxyaaba kale oo dheeriya oo waqti inoo saamixaynin insha allahu tacaala inaan inaan tilmaano marka waalidiinta waxaan si guud ahaan isi gaar ahaanba ugu dardaarmayaa ina waali muxuu ardada ayada ee meesha laga diiwaangeliyo in wax la bar la doonayo inay xo- juhdi badan ku bixiyaan kii hadda juhdi wadana inuu labalaabo Ee, intaa markaa kasoo tago dadka mushaarikiinta iyo mushaarakaadka walaalaha iyo gabdhaha walaalaha kulli kasoo qayb gala ayagana ilaa iyo cabsidiisaan u dardaarmaya natiijada ka bilaabayo culimo kala duwan ayaa iyagana goobta ka hadlay kuwaasoo intooda badan ka hadlay ahamiyadda barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada inayo cid allaala ciddii ka soo shaqaysay soo fakartay soo abaabushay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro qofka basharka ahi waxuu ku qiimaysan yahay waxa uu yaqaano hadday tahay ca- culuum dunyawi iyo hadday tahay mid diiniyaba marka ummatu iqraa baynu nahay oo la amray aayaadka ugu horreeya lagu amray inay wax akhriso oo wax barato oo wax qorto ummad jaahila inaan ahaana lama rabo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amrigaana wax qorno wax akhrino inaynu diinta baranno oo oo culumta kala baranno wax walba baranno ilmaha inaynu dirno wax soo bartan idhaahno inaguna ka harno oo hooyadii iyo aabbihii ay jahli ku raalli ahaadaan ayse wax baran waa ceeb iyo fadixa weeye cunuga keliya qur-aanka in lagu shideeyo markuu soo weynaadana dariiqii hooyo iyo aabba u maro uusan waxba uu meesha uga tago bal waa ka dhib uu ku jiray oo lagu garaaci jiray buu ka raysanayaa qur-aankiiba dhib buu u qaadanaya ilmaha in dhibka iyo dilkana laga daayo waan soo jeedinaynaa oo si tartiiba qur-aanka loo jeclaysiiyo oo marba intuu maskaxdiisu qaadi karta la siiyo oo dhowr jeer maalintii ka soo bax la yidhaahdo isagaaba markuu u sahlanaado qur-aanku isagaaba iskala qabsanaya laakiin haddii lagu garaaco wuu dhibsanayaa qalbigii waa ka madoobaanaya ma qaadanayo waxba ma gelayaan hadhowna qur-aanka wuu necbanaanayaayo inuu ka hijroodu jeclaysanayaa marka kulligeen bay dan inoo tahay oo sharaf inoo tahay sharafteenna kitaabkanu sharaf buu ummadda u yahay waxa weeye maalan ina akramakum cindallaahi adqaakum baa ilahaynaya kan ilaahay agtiisa idinku qiimo badan oo lagu jecel yahay waa ninka kariimka ah waa ninka taqiga oo taqwadii maxay ku imaanaysaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa nimaan cilmi baranin alla ma ka cabsanaya sida qolada dariiqada oo iyagoo jaahil oo aan bismillaahi aqoondhaha iyo awliyaan wax ka jira ma jira beeni raad malow wax ay ilaahay weli u yahay male nin jaahila oo gab ah oo aan alif iyo baaqon marka ilaahay agtiisa waxaa qiimo kaga yeelanaynaa bulshada dhexdeedana qofku qiimo ku yeelanayaa diinta ilaahay in la barto oo la yaqaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cidwaana ilaa cala aldaalimiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aali muxammadin wasaxbihi wasallam wabacd qaala tacaala waataquu allaha wa yucallimukum allah awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan marka hore nafteeda iyo tiina baan u dardaarmayaa taqwa allah cabsida alle mu'asasadan mu'asasat lfurqaan litaxfiid alqur'aani alkariim watarbiyat alislaamiya oon galabta goobjoog u nahay furitaankeeda aad baan ugu faraxsannahay waa goob waxbarasho waa meel loo diyaariyey waxbarasho oo diinta ilaahay lagu barnahay waxaa la ogyahay shay walba wuxuu leeyahay waal biyaha waal baa lagu shubtaa caanaha waal baa lagu shubtaa shay walba meel unbaa lagu shubaa waal buu leeyahay haddaba cilmiga waalkiisa muxuu yahay xaggee lagu shubtaa qalbigaa lagu shubtaa wicaa'ulcilmi alqalbu horta qof kastoo wax baranahay qalbigaaga nadiifi cilmiga waa shay daahir ah waa shay nadiif ah waa nuur meel wasaq ma galahay xibnaha bilo'aadankana qalbigaa ugu muhiimsan ilaahay qalbigu daalacan wuxuu leeyahay sahal ibnu cabdulaahi tasturi wuxuu leeyahay markii uu ka hadlahay arrimahaas waxaa xaaraam ka ah qalbi inuu nuur galo cilmi uu galo ayadoo qalbigaa laga helaay shay ilaahay uu necab yahay marka qalbigeenna aan nadiifinna intaa kadib waxaad ogsoontihiin walaalayaal ummadaha maanta adduunka jooga tartan bay ku jiraan maxay tartan ugu jiraan ummad walba inay jiilkeedii hadhow mustaqbalka dhaxli lahaa inay soo saarto laakiin su-aashu waxay tahay yaa ku guulaysana arrintaas waxaa ayaan darro ah ummaddu inay soo saartay jiil aan alla aqoon ummad dhan oo tiri waxaan soo saaraynaa jiilkina bedeli lahaa hadday soo saaraan kuwaan alla aqoon warsoo kuma khasaarin kuwa guulaystay waa kuwa soo saaray jiilkii ayaga bedeli lahaa allana yaqaanagu weliba waxaan leenahay maanta khayr allahaas iyo dadka arrimahan ku fikiri ee maskaxdan ka dambeey iyo walaayadaba ubadka maanta noo jooga iyo goobaha waxbarashada ubadkaa tiro badan waa in la badiyo goobaha waxbarashada ubadku maanta waxay diyaar u yihiin inay wax bartaan ummaddana inay wax barato waa inaan marka badinno goobaha waxbarashada weliba waxaa la og yahay dannagu waxaan nahay umma muslima jihaadiya jihaadna waa ku jirnaa waxaa laakiin ayaan darro ah carruur aabbayaalkood gaalo ay dileen in ayagii loo diray wax soo baraan ummaddu xaq weyn bay ku leedahay dadka mas-uuliyiinta iyo walaayada kuwa furumaha jira ubadkooda annagaa mas-uulka ah waa in loo diyaari walaayada u diyaariso goobo waxbarasho runtii waxaan soo gelaynaa xadiidka halkaa inooga qoran man khalafa khaasiyan fii ahlihi bikhayrin faqad khaza war haddaan maanta qaalo isku darno oon goob waxbarasho furn oon mid kala furn oon mid kala furn war sooma duulin goobaha waxbarasho ee noo furan iyo ubadka dayacan oon waxbarasho haysanin ubadka aad u tiro badan waa in la badiyo goobaha waxbarashada si ay u helaan waxa uu ubadkeenna waxbarasho tayaysan oo annaguna aan wax barno oo ummaddu ay ka kaaftoonto in ubadkeena ay wax- cid kale ay wax noo soo baraan kuwii hore aan ku khasaarin ubadka hore oon gaalo u dirsan runtu waa ku khasaarin kuwa damban ma ka dabageynaynaa waxaan leeyahay dadka ka faa'iidaysanahay madrasadan iyo mu'asasada nasiib baad leedihiin war aan ka faa'iidaysanna waa waxna anfacaya adduun iyo aakaraba nabigu wuxuu leehy calayhi salaatu wassalaam ixris calaa maa yanf- maa yanfacuka war wixii ku anfacaya ku dadaal war arrimaha halkaa lagu sheegay soo nama anfacayaan war kitaab ilaahay oo la xifdiyey iyo tarbiyada islaamka soo nama anfacays ummaddaa mas-uuliyad baa naga saaran inaan goobaha waxbarashada inaan badinno kuwa maanta dalkeenna wareejiyey ee gaalada ku wareejiyaa wax soo bare cidday wax soo bartay cidday dhaqaalaha ku bixis haddee ayagu buu u shaqaynayaa annaga laakiin waa inaan waddo kala qaadno woy wasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, maanta waxaan u fadhinaa iftitaaxu mu'asasati alfurqaan litaxfiid alqur'aani alkariim waatarbiya alislaamiya waa maalin farxadeed bacda xamdilaahi tacaala waxaan u mahadcelinayaa wilaayatu jubba alwusta alislaamiya iyo fariiqu mu'asasati alfurqaan waa farxad mu'asase noocan oo kale ah oo la rajaynayo ilaahay subxaanahu watacaala miraha haddaba horteena ay ka muuqdaan inay ka soo baxaan haddii mu'asasada ay soo saarto jiil qiraa'adii iyo kitaabadii la baray qur-aanka kariimka la baray caqiidadii laga saxay xadiidkii bartay fiqigii bartay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasallam loo akhriyey tawjiihaad islaami la siiyey qisaskii iyo taariikhda islaamka looga sheekeeyey waxaa la rajaynayaa inay soo baxaan dad matela aayadda boorka kore lagu hardhay ina aladiina yatluuna kitaab allah waaqaamuu asalaa waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur waa kuwa allah wuxuu ammaanay dadka kitaabkiisa akhriya salaada ooga wixii ilaahay siiyey oo xoolo ah oo bixiya khayr badan inay heli doonaana ilaahay u sheegay culimmadu waxay dhaheen yatluuna kitaab allah tilaawada kitaabka alle waa laba nooc tilaawa lafdiya wa tilaawa xukmiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mu'asasada inuu ka dhigo mid xaqiijisay ahdaaftaas halkaas lagu qoray iyo ka badan ibnulqayim raximahullahu tacaala ayaa wuxuu dhihi jiray alfuruusiyatu furuusiyataani Furu- furuusiyatu sayfi wassinaan wa furuusiyatu alxujati walbayaan ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولم يكن ردءا لهما فهو كل على نوع الإنسان فالعلم نور يضيء الطريق ويبدد ظلمات الجهل والتخلف به تستنير العقول يرسم لها معالم الطريق ويحدد طريق الحق من طرق الضلال فبالعلم تتقدم الأمم في عقيدتها وعبادتها وسلوكها وأخلاقها وفي سائر شؤون حياتها فأبناء المدارس والمساجد والمعاهد هم أمل الأمة وبنات حضارتها بهمتهم وبعزيمتهم ترتفع الراية وعلى سواعدهم يعلو البناء على أسس قوية وبتين- ومتينة فالشباب المسلم بنين وبنات يستطيع بالعلم والصبر والإيمان أن يبني مجدا وينشئ حضارة ويحقق نصرا في مختلف المجالات كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا الأمور تزيد به العقول رد هدى ورشدا وتستعلي النفوس به شعورا إذا ما العلم لابس حسن خلق فرج لأهله خيرا كثيرا أبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبير فسقيا للمدارس من رياض لنا قد أنبتت منكم زهورا ستكتسب البلاد بكم علوا وتستعلي النفوس به شعورا ستكتسب البلاد بكم علوا إذا وجدت لها منكم نصيرا إذا ارتوت البلاد بفيض علم فعاجز أهلها يمسي قديرا ويقوى من يكون بها ضعيفا ويغنى من يعيش بها فقيرا والسلام عليكم ورحمة الله golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ugu horeeya gudoomiyaha golahaas malaaq biyey iyo salaadiin kale ayaa goobta ka hadlay bacda salaam eh, ilaahay yaa mahad iska leh ilaahayga naga dhigay muslimiin haddana na soo gaarsiiye xilli maanta lagu dhaqmayo kitaabka iyo sunnaha allahaasaan u mahadaynaa mahad aan bilowga dhammaad lahayn oon lasoo kubi karin waa in tucduu nicmatallaahi laa tuxsuhaa nicamkaas faraha badan lasoo kubi karin allahaasaan ugu mahadaynaa waxaan hadda maanta meeshaan waa- waxaan aad ugu faraxsanahay madarasidan oo maanta meesha la- maanta la furayo oo ah in qur-aanka lagu xifdiyo iyo tarbiyada islaamka ilaahay lafteeda na soo gaarsiiyey maanta waa waxa aan sugaynay oo naga maqnaa maantana noo bilow noo noqday insha allah waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa walaayada inay gaarsiiso maxaafadooyinka oo dhan madarasadan oo kale xaqiiqdii runtii waa madarase loo baahnaa maxaa yeelay ee, ilmaha maanta joogo walaayaadka iyo madarasooyinka haddii la fiiriyo waa kala badan yihiin waxaa jirto ilmo fara badan oo dayacan derbiyada taagan oon waxba baran karin macnaha hadday wax baran lahayn waalidiintii dhalay aysan haysan waxay wax ku baraan taas lafteeda waxaan leeyahay waxaan waxaan leeyahay walaayada inay ilmahaas waxbarashadooda wax la ogaado waa mas-uuliyad na saaran annagoo dhan hadday tahay walaayadii hadday tahay nuqbadii inta wayna saaran tahay ummadda in la gaarsiiyo diinta iyo kitaabka sunnaha ummadda haddii la baro maanta waxay noqonayaan ummad u hoggaansan sharciyadeeda iyo diinteeda maalinta qiyaamana ee ciddiisa oo waxbartay iyo cid waxbartayba inta way anfacaysaa waxaan leeyahay macallimiinta ee madarasidan wakhtiga la gelay loo dhiibi doono iyo mudiirkooda waxaan leeyahay shaqadan loo dhiibay oo loo idmaday inay ilaahay uga cabsadaan ayna noqoto mid ay ikhlaas ilaahay dartiisa ilma wax u baraan waalidiinta ee ilmahooda meesha la keenay iyagana waxaan leeyahay inaad ilmihii la socotaan waxbarashadooda macalinkuna aad ka warqabtaan oo tira war macalin ka waran ilmihii macalinka iyo waalidka isku xirmaan ilmaha waxbarashadooda meel fiican tayo sare ee gaaraysa haddii macalinka kale lagu sii daayo ilmaha marka inta ka soo baxaan aadan ka warqabin cunugii madarasadii ma joogo xaafadana ma joogo meeluu ku baqan yahay meeluu taagan yahay waalidiinta waxaan leeyahay ilmahooda inay koontarolaan kana warqabaan ay yidhahdo war macalin cunugii ka waran ma joogaa waxma bartaa markuu xaafadii baa la imtixaam war aaway maanta waxaa soo qaatay tus waxaa la rabaa waalidiintii iyo macalimiinta iska warqabaan isku xirnada qaal allahu tacaala waqul rabbi zidnii cilma dawalan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan ee aad ka micna u qiimaha badan nagu soo kulmiyey si guud ee maskaxda tuujiyey arrinkan ka dadaalay u fariistay ee diyaariyey guryahan saan u qiimo badan ee micnaa loo diyaariyey ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa in micnaha lagu weyneeyo oo lagu barto ilaahay ha ka awaalmariyo raggii fikirkaas ka soo shaqeeyey ee intan juhdi ah iyo micnaha lagu bixiyey dadaal ardaydan meeshaan loo diyaariyey qarash lagu bixiyey fikir lagu bixiyey ardayga marka hadduu wax barto ee micnaha oo qalin jebiyo فيقول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نفتتيدي إتان ولعلدي ما إندر دارمي إني الله أن شكرين نعموين كفر عبدا ونهتق عن تكهاين أو كمد نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن نعمة استاسه الله إني أنك شكرين الله تبارك وتعالى أنا ميني بلن قاضي muslimiinta nicmadiisu sii haddiioo ka shukriya inuu is-un ziyaadiyo cadowkaas lala dagaalamo haaye oo ilaahay kitaab shay laka kor yeele nicmadaas jihaadka hoose siya ka hele nicmada hadduunan fudhayn ee markan salle ka helehe haddii unugi jahligi lanku saarna jihaadka ma fahmi karo marka nafti biyowshe oo ilaahay daraadiis iyo kitaabka koryeelashay liimbiyaw iridilanku gala untayow in walla fahmo in ilaahay diin shay ada fahamto waayo ilbaabka luku galaw kaaso een ma cibaadaysado korto haddii aad walan fahmno maalkaas zake ma ku saaro korto haddii aad walan fahmno ma jihaada korto haddii aad walan fahmno marka fahamkaas kaase oo ilaahay diin shay la fahmo oo koryeelada ah geeka luku shagayo haya nicmadaas taase allaha aan ka shukriyaan ugu dambeynna waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo si guud uga hadlay ahamiyadda mu'asasada ay u leedahay carruurta iyo dardaaran guud الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الأعزاء الله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى الله يا نوغ مهد علينا نعم كيس فراها بضن أي نوغ قال
nicmatu liimaani walislaamna ay ugu weyn tahay ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii ina soo gaarsiiyey xafladan aadka u qiimaha badan ee galabta aan u fadhinno allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ee ah furitaanka ee mu'asasada alfurqaan litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaamiya madrasadan sida walaalka mudiirkaba horey uu u sharaxay waa madraso loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo waxbarashada dhallaanka yaryar ee muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga si aqoontooda kor loogu qaado berrina loogu diyaariyo si ay u noqdaan jiil mustaqbalka ehel u ah ummaddan hoggaankeedii iyo ummaddan badbaadinteedii si ay hoggaan ugu noqdaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala malaha madrasada aan u furnay iyo ujeedka aan ka lehna waxaa weeye kitaabka ilaahay in kor loogu qaado ummadeennuna ay noqoto ummaddii ahlu qur-aanka ahaa ahlullaahi khaasatan inay noqdaan weeye ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu inooga dhabeeyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala bacda xamdulillahi waxaan u mahad celinayaa martida ka soo qayb gashay kulankan quruxda badan oo ay ku jiraan culammada rabbaaniyiinta khayrka badan ee nagala soo qaybgala xafladdan aadka u qiimaha badan waan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ragga odayaasha nuqabada hoggaanka dhaqanka qaarkoodna hadda meeshaan ka hadla qaarna aan hadlin dhammaantoodba waxaa leeyahy jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinta ee ardada insha allahu tacaala meeshaan dhigan doonta ee xafladan joogta iyagana sidoo kale waxaan leeyahay allah idin barakeeya macalimiinta iyo mudiirka iyo mu'asasadana iyagana waxaan leeyahay dhammaantiinba aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran intaa ka bacdi walaalayaal si aad og tihiin carruurtan ilaahay uu nagu irsaaqo ina siiyey waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala inagu deeqay nicmo walbo ilaahay uuna siiyana inaan ku shukrino abaalkeeda aan la nimaadnana laga doonaya nicmada ilaahay oo lagu shukriyana waxaa ka mid a afka in laga yidhaahdo alxamdu lilah oo keliya mahane shukri ficila inaan la nimaadnaa ka mid ah ficilka shukrinta marka waxaa ka mid a ubadka ilaahay uu ku siiyey inaad ku barbaariso waddadii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caabudi lahaa birri markuu caqliyaysto carruurtan waa dhallaan ammaano inoogu ah waxay ammaano ku yihiin labada waalid ee dhalay waxay ammaano ku yihiin maamulka marka islaamiga meeshaa ka jira waxay ammaano ku yihiin hoggaanka dhaqanka waxay ammaano ku yihiin culammada macallimiinta mudarada iyo maamuladay ammaano ku yihiin taana marka waxay ku imaan kartaa in dhammaan aan iska wada kaashanno sidaan carruurtaa tarbiyadooda u wanaajin lahayn ubadkaa yar marka uu soo barbaarayo qalbigiisu waa daahir waxba kuma jiraan waa nadiif wax xumaana haba yaraatee kuma jirto inta marka cunugu qalbigiisa uu nadiifkahay oo xaanshidiisu ay caddahay yaa waxaa loo baahan yahay in waalidka iyo maamulka iyo macallimiintu ay ka faa'iidaystaan oo cunuga qalbigiisa annagu aan ku dhiganno naqshi islaamka anfacayo isagana berri anfacaya wax birita isagana wuxuu tara muslimiintana wuxuu taraa inaan ku dhigana ayaana laga doonaya waad garanaysaan annagu ummatu iqraa nahayoo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu soo diray risaaladii nebi maxamed waxay ku bilaabatay iqra' bismi rabbika aladii khalaq waxay ku bilaabatay akhri akhrintana waxaa la lamaanan oo la socda qoraal inuu qofku wax qoro waxna akhriyo waa bidaayadii ugu horreysay risaaladeen ay ku bilaabatay waxa aan rabno carruurteen inaan barnana waa inay waxna qoraan waxna akhriyaan si mataqaanaa culumta diinta ay berito u fahmaan weye si ummadda ay ugu noqdaan berito hadduu ilaahay idmo khayrulumma si ay u noqdaan ummadda midda ugu khayr badan ay u noqdaan zamankaa cidda joogta kuwooda ugu khayr badan si ay u noqdaan innagoo marka waajibkaa gudanayna yaan rabnaa insha allahu tacaala madrasadan furideedii taladeedii iyo iskaashigeedii iyo fikirkeedii waktiguu ahaa jazaakum allahu khayran ciddii gacan ka geysata allaha ka abaalmarya waxaan rabnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi carruurtiinna fara salaada markay yihiin wahum abnaa'u sabca toddoba jir markay yihiin waxaa la yihi salaada hala faro meesha waxaad ka dareemaysaa cunugu inuu gaaray wakhtiguu lagu tarbiyeen lahaa waxaan way xun yihiin waxaan way wanaagsan yihiin waxaana ilaahay yaa kugu leh rabbigaa yaa kugu leh subxaana wa tacaala waxaana ilaahay yaa kaa xarim waqtigii lidhihi ilaahay jooga guriga markaad ka baxayso ducada akhriso ducadaa ku soo gal aqalka markaad soo gasho cidda joogta salaan waxaasoo dhan ba cunuga qalbigiisa u qabsanayaa tarbiyada marka hooyada yaa kaalinta weyn kule iyo aabbaha iyo bulshada guud ahaanba laakiin hooyadu maadaamay tahay qofka maalin walba mubaasharka oo cunuga la nool iyadaa laga yara rabaa tarbiyada aasaasiga mar walba inay kula dadaasho nebigu sal alay slam wuxuu sii raaciyey caruurta toban sano markay gaaraan in lagu garaaca toban jir cunugu hadduu gaara salaadda waa in lagu garaaca intaa wixii ka dambeeya nebigu wuxuu yidhi mataqaanaaye gogoshaha lagu kala geeya gabdhihii wiilal hadday yihiin ay wada seexanin tarbiyadii way qayb ka mid a waa shay muhim oo loo baahaya tarbiyadiiyaa marka meesha inooga bilaabanaysa annagu marka maadaama dad muslimiin ahna fitro islaamnimo cunugeen uu ku dhalanayo waxaana laga rabaa marka fitradii uu ku dhashay oo ilaahay uu ku abuuray inaan inagu ku barbaarina oo qalbiga wixii dee ilaahay uu ku abuuray asal ahaan isagoo haysta cilmi ahaan inaan u barno jiritaanka ilaahay cibaadada ilaahay ku waajibiyey wax ilaahay ka xarimay wax ilaahay uu ka raba inaan ku barbaarino oo ku abaabino yaana laga doonaya taana waa mas-uuliyad si guud maamulka iyo ummadda oo dhan wada saaran tarbiyada owlaadda maanta fursad fiican yaan u haysanaa waxyaalaha ilahay wilaayaadka ugu nimceeya waxaa ka mid ah oo maanta fursadaha wanaagsan aan u haysanno waxaa ka mid ah idaacadaha islaamiga inoo shidan raadiyaasha inoo shidanee andulus iyo alfurqaan idaacado muusig ay ka soo galaan maahan heese kama soo galaan waagi hore waad garanaysaan dadkii ahlu khayrkaa wararka markay dooni jireen ninka oo noogu roona wuxuu dhihi jire muusigkeed markay soo gasha naga dibi inta kaleetana warka aan ka dhegaysano laakiin ilaahay muxuu inoogu bedelay subxaana wa tacaala idaacad haddii aan ka tagno iyo haddii aan la joognoba waxaan khayr ahaynba dhegaheennu aysan ka maqlaynin idaacadaha marka waxaa ubadka in lagu barbaariya oo la yidhaahdo tarbiyatul awlaad yaa ka baxda asbuuc walba soo sidaa maan tarbiyada in dhegeyso la yidhahdo idaacadda gal in la yidhaahdo mataqaana lambarka la siiyo idaacadda oo uu la hadlo idaacadda oo uu qur-aan ka akhriyo oo uu khayr ka sheego axaadiista nebigu u akhriyo taladiisa uu ka dhiibto ilmaha yaree sideedda sano jira tobanka sano jira iyo kow iyo tobanka marka uu ku barbaaro dhegeysiga waxaas wanaagsan berito ma aqbali kara qalbigiisu muusig iyo heese iyo waxun u dhegeysta macallimiinta macallin ka mid ah yaa wuxuu ii sheegay caafimaadka yaan u sharaxayu yidhi ardayda waana arday qaangaara wilaayad ku dhex dhasheen wilaayad ku barbaareen caafimaadka marka dhibka uu leeyahay sigaarkaan u sharaxayu war sigaarku caafimaadka uma roona dhibaatadaasuu keenaa saasuu keenaa ardadu marka indhahay wada taagayaan war sigaarow maxaad ahayd maba yaqaanaanba ilmaha wilaayad ku nool soo bogi macallinku wuxuu yidhi ciyaalkii waan weydiiy waxaan ku horta waxaa idiin sharaxay mataqaanaa ma naqaana dhe weligay maan arag hal wiiloo kismaayo ka yimid oo gadaal kaga soo biiray macadka waxbarashada yaa wuxuu yidhi sigaar anaa aqaan kismaayo ku arki jiray waa wax dab lagu qabtoo la dhuuqoy marka ciyaalka noocaas oo kalea yuu ilaahi subxaana watacaala inoogu dhimceeyey marka inaan idaacadaha ku xirno oo aan barno oo aan nidhaha barnaamijyada idaacadaha ka baxaya ka faa'iidaysa waa arrin muhim oo marka loo baahaya maamulka iyo macallimiinta wakhtigan ardada la siiyey ee la idiin dhiibay waa ammaano ilahay idin weydiin doono macallinku hadduu noqdo xiisadiisa ama wakhtigiisa mid teleefon ku hadla ama message ku dirsada ama banaankaa la taaganoo koolkan iyo mashquul isaga jira hadduu noqda ardaygii wakhtigii aad siisay eed u ballanqaaday waa dayacday ammaanadii lagu dhiibi waa dayacday macallinku waa inuu telefoonno iska soo xiraa asal ahaanba uu banaanka ka soo tagaa telefoonnadii soo xiran uu soo galaa wakhtigan uu ku talagalaa inuu yahay wakhti uu siiyey owlaadan inuu wax bara maamulkii iyo mu'asasadii inuu ka ballanqaaday saacaddaa laga bilaabo ilaa saacadda inuu owlaaddan siinay waalidiinta waxaan u dardaarmayaa caruur taqaanaa madraso loo diray oo waalidkii iyo maamulku aysan isku xirneen fursad iyo carruurta meeshaa ka helayaan waalidku waa in juhuudda macallinka maalinkii uu bixiyey mid lamid a isna habeenkii waa inuu bixiyaa caruurta waxay rabaan cashirada in loo muraajaceeyo waxay rabaan muraajacaas in lagu dul ilaaliyo cashirada akhrista la yidhaahdo aroortii waxay rabaan xilli fiican in lasoo kaxiyo nadaafadooda in la ilaaliyo cuntadooda in la ilaaliyo intaasoo dhan waa waajib saaran waalidka waalidkuna waxaa laga rabaa marka taa iyada insha allahu tacaala inuu ka soo baxo uu guto waxaan rajaynayaa biidni illahi tabaaraka watacaala waalidkun inuu ka soo bixi doona macallimiinta iyo maamulkana insha allahu tacaala ay ka soo bixi doonaan muasasatu alfurqaan biidni illahi tabaaraka watacaala laga bilaabo saacaddan waa inoo furan tahay ardadiina insha allahu tacaala waktigai macallimiinta idiin qabta ayaad soo xareyn doontaan biidni illahi tabaaraka watacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana watacaala sida maanta aan ugu fadhino furitaankeeda inuu ilaahay ina gaarsiiyo noogu ilqaboojiya iyadoo la leeyahay dufcadii koowaad yaa ka qalin jibisaye xafladdeedii kale ay ka soo qaybgalaya leh waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku soo khatima waxa maanta aan ku harsanayno ee mataqaana madaaristan quruxda badan ee la dhisay iyo mataqaanaaye hooskan fiican aan u fadhino ilaahay yaa inoo qadara subxaana wa tacaala uma walaalahayn innaga nala mid ah mujaahidiinta ee sukuurta ku jira ee wakhtigoodii horay ee naftoodii horay yaa sabab u ah ilaahay subxaana wa tacaala walaalahaas ajirkooda allaha badiya miisaankooda xasanaadka allah ugu dara ilaahay waxaan weydiisanaynaa camalkooda allaha ka aqbala ilaahayna ikhlaasa uga dhiga iyagoo kalena ilahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala muslimiinta dhexdeeda ilaahay inuu ku badiya oo sakrigaas uusan noqon meel bannaan inuusan nagu noqon yaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa wajazaakum allahu khayran washakar allahu xusna istimaacikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay inoo baran ah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى